dhakhtar ka shaqeeya adeegyada caafimaadka ee magaalada buuraha kaba ayaa maanta lagu dilay toogasho ka dhacday magaalada dableyda dalka geysatay ayaa la sheegay in ay baxsadeen warbixintan waxaa baydhabo inooga soo diray mukhtaar maxamed catoosh allah u naxariisto doctor bishaar ibraahim xuub kooxo hubaysan ayaa barqanimadii saaki waxa ay ku dileen gudaha cisbitaalka degmada buurha kaba ee gobolka baay lama oga ujeedada rasmiga ee ka dambeysa toogashada doctor bishaar oo ahaa isku duwaha wasaaradda caafimaadka degmada buurhakaba ee gobolka baay kooxaha dilka geystay ayaa ka baxsaday goobta ilaa iyo haddana ma jirto cid falkaasi loo soo qabtay guddoomiyaha degmada buurhakaba cabdi maxamed axmed ayaa caddeeyey kooxda al-shabaab inay ka dambeeyaan dilka doctor bishaar
isbitaalka magaaladakii ama magaaladii isbitaalkii oo aan ka ahay dakaasa degmada guura kaba dawladda ahay marka magaaladana digna bartamihii sakiyaada dhalinyartii oo ciidamadii ciidamadii oo afarta jablaamiinkii waa bijiraan kalaasoo hobalutubadii hanagdan usul meeladaga jeeda jirka saasa kadib waa tahay en guddoomiye yaa ka dambeeya falka dilka doctor bashaar shabaaba ka dambaysa kooxo kale kadambe cid kale ka dambaysa maaa soomaali kal malangaaloshi ad malangaalow shabaaba kadaydaydo macnaha walansi liingirayn wasaaradda caafimaadka ishagee isbitaalka wasaaradda caafimaadka furti iyo ishagee hayda soo daraaka ishageesi marka soomaalida dhan ba la degaalinin dadka islaamka dhan ba la degaalinin wala shaba shacabigii intaas wala dheeraabun marka dhibaatada soomaali dhan ba iyadan maayo walbuna kabeelena ma idin suurta gasho marka kooxaha falka dilka ka dambeeya inaad soo qabataan maya maya maya kooxan waa dileen waa way tageen
guddoomiyihii hore ee degmada buurhakaba maxamed ibraahim nuur ayaa isna sheegay falka lagu dilay doctor bishaar inuu ahaa mid ay aada uga xumaadeen shacabka degmada buurhakabo isagoona intaasi ku daray doctor bishaar inuu ahaa mid u adeegayay shacabka degmada buurhakaba
doctor bishaar ibraahim cali hoob xaqiiqdii waa deeriedtaabatiimay waa maalinba maalinta ka dambeyta degmada buurakaba may baka baxeen qof oone runtii oo haldoor ah oo bulshada dadkii deegaanka hanshagaya maalin walba ka baxeen nasiib daro eedeedan intaabati geeridiis niman arhanlaawyaale oo madaxyaale yaa runtii raabtan dilbareeranka geysida soo shaqadiis maalmaadkay ku jiro u adeegadi bulshada adeegayu soo goobtay sakuroga isbitaalka yuna degmada buurakaba ee ka dheh dileen runtii eedan intaabati bulshada ku nool dhammaan nawaahiga degmada buurakabana xaqiiqdii eedi eeda aan lumurgooda intaa sidii geerida bishaar may hayay intana kasa inag dhalinyaro walbaradii oo xaqiiqda runtii ka dhaladii degmada baydhabo oo haddana ka barbaari degmada baydhabo saasoo kale buurakaban usunaha ku kori oo runtii lan oreto walhabaradii eediyeedna oo bulshada ka shaqeeya ahay geeridiis eedan intaabatay xaqiiqdii doctor bishaar saraakiisha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa iyaguna muujiyey inay ka xun yihiin falka lagu dilay doctor bishaar waxayna u tacsiiyeen ehelada uu ka geeriyooday doctor bishaar mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo